magaaladan rubaya ayaa waxaa lagu qiyaasaa inay haysato in ka badan toddobaatan boqolkiiba kaydka macdanta koltonka ee koonkan ku jirta magaaladu waxay gacanta ugu jirtay fallaagada m tan iyo soddonkii bishii abril ee lasoo dhaafay sida laga soo xigtay mabenzi mulume oo ah nin dhallinyaro ah oo ka soo jeeda dhulka masisi fallaagada waxay samaysteen kooxo macdanta u qoda si ay uga faa'iidaystaan macdan qodistuna waxay socotaa afar labaatanka saac haweenka iyo carruurta ayaa sidoo kale lagu marti qaadaa inay ku biiraan buu yidhi Depuis que les rebelles Jean 23 ont occupé la cité minière, ils sont en train d'exploiter les minéraux.
maluma waxa uu sheegay in tan iyo markii fallaagada m ay qabsadeen magaalada macdanta laga qodo ee rubaya ay afar iyo labaatan saac maalintii macdan qodayeen waxa uu xusay in carruurtu ay ku shaqeeyaan xilliyo kala duwan oo ay isbedbedelaan waxa uu sheegay inuu aad uga xun yahay ku shaqaysiga carruurta waxaana uu ugu baaqayaa beesha caalamka inay soo farageliyaan arrintan iyagoo eegaya xaaladda bani'aadnimo ee dadka rubaya fallaagada m ayaa tan iyo sanadkii labada kun kow iyo labaatankii dagaal kula jirtay dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo dagaallo xilligaa ka hor labada dhinac dhex maray waxaa ku guulaystay ciidamada d r c dadka ku nool dhulka masisi ayaa ka baqaya korarka awoodda fallaagada iyo xulafadooda ciidamada ruwanda exawu kafatsawa oo ka mid ah dadka degaanka ayaa aaminsan in fallaagada ay gaareen mid ka mid ah ujeedooyinkoodii aasaasiga ahaa ee ahaa qabsashada kaydka muhimka ah ee macdanta colton Rubaya, c'est un gisement vraiment riche, à colton en plusieurs matières.
waxa uu sheegay kafatsawa in rubaya ay tahay kayd dhab ah oo qani ah oo macdanta colton iyo macdan kale oo ceyrin ay ka buuxaan sidaas daraaddeed buu yidhi u gacangelidda magaalada waxay badbaado u tahay m maadaama ay u sahlayso fallaagada inay helaan dhaqaale ay ku maalgeliyaan dagaalkooda buu yidhi burburtiyeed ka soo baxay wasaaradda macdanta ee d r c ayaa dowladda kongo waxa ay ku sheegtay in tan iyo markii fallaagada m ay la wareegeen magaalada rubaya ay kumanaan tan oo macdana u gudbinayeen maalin kasta xuduudda ruwanda iyagoo sii maraya dhulka nayragonga ee fallaagadu haysato ruwanda ayaan weli arrintaasi ka hadlin sidoo kale hadalka ah dowladda waxaa beeniyey oo sheegasho ku tilmaamay afhayeenka fallaagada m major willi ingoma isagoo sheegay in macdanqodistu ay socoto laakiin ku andacooday in dadka degaanka oo keliya ay ku lug leeyihiin Notre lutte, notre combat n'est pas pour les minerais. Aucune autorité, tant civile que militaire, ne peut se mixer.
ngoma waxa uu sheegay in halganka dowladda uusan ahayn mid ku saabsan macdanta wuxuuna caddeeyey in maamulkooda fallaagada shacab iyo ciidan midna uusan ku lug yeelan karin ka ganacsiga macdanta waxa uu yidhi marka muwaadinku joogo ardaagiisa waxa uu raadiyaa macdantiisa soo qotaa oo uu suuq geystaa wax shaqo ah kuma laha maamulka waxa uu yidhi dadku way iibin karaan waxa ay soo qotaan sababtoo ah waxay xor u yihiin dalkooda annagana waxaan sugnaa buu yidhi ammaankooda oo keliya fallaagada m ayaa aagga maamulkeeda ku fidisay meel ka baxsan magaalada rubaya toddobaadyadii lasoo dhaafay halkaas oo tiro badan oo macdanta iyana loo yaqaano kasitreti iyo magnis laga soo saaro